Gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Shirac Cabdulaahi Keynaan oo kaashanaya ganacsatada magaalada ayaa deeq gargaara gaarsiiyey dadka dhimirka la' ee ku jira isbitaalka Xabeeb ee ku yaala degmadaasi. Deeqdan oo isugu jirtay dhar iyo lacag ayaa waxaa baahi badan u qabay dadka lagu daweeyay xarunta Doctor Xabeeb ee magaalada Balad Xaawo. Gudoomiyaha degmada Balad Xaawo Shirac Cabdulaahi Keynaan ayaa ka waramaya deeqdan.
Waxaan maanta soo booqanay oo in xaaladooda nololeed aan ogaano usoo booqanay. Een, dadkan masaakiinta walaalaha iyaga waxoogoo dhimirka looga jiro oo runtii muddo dheer ku jiray isbitaalka xabeeb oo taqaanaan een, in aan xaaladooda nololeed iyo caafimaad aan ogaanaan usoo booqanay ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan iyo maamulka meesha doctor carab oo nagala shaqeeyey oo runtii muddooyinkii u dambeeyey xaaladahooda aad ay usoo darsanaysay si aan uga jawaabno marka aan ama aan u aragno xaaladahooda aan u qiimeyno yaan runtii maanta usoo gaarnay aad iyo aad bay hadda farxadooda ayay macnaha mataqaanaa u wanaagsan tahay dharna waa u keen ku tukadaan raashinna waa u keennay ay cunaan runtii doctoorka markii uu noo soo gudbiyey baahiyaha dadkan walaalaheen ah een, waxaan la kaashanay oon u yeernay ganacsatada degmada kheyr allaha siiyo een, waxayna kafaala qaadeen noloshooda inta ka dhiman in wixii ay cuni lahaayeen oo rooshi- oo raashin ah een, in degmada laga siin doono Qaar ka mid a howlwadeennada xarunta Doctor Xabeeb ee magaalada Balad Xaawo ayaa ka mahadceliyey deeqdan.
anigoo ah dhakhtarka qaabilsan een, isbitaalka dhimirka xabeeb ee degmada balaxaawo een, waxaan ka mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada maadaama baaqayna uu ka jawaabay een, ganacsatada degmada maanta nala soo booqday een, raashinkii aan macnaha weydiisanay bishii u horreysay noola gaday dhar nala siiyey waxaan leenahay waa mahadsantihiin guulaysto garabkayna taageertiin waan ognahay gudoomiyaha balaxaawo iyo hoftigiisa la socda oo lagu soo booqday maanta xarunta xa- la yidhaha xabeeb ayagoo u mahad celinayna oo noo keeneen raashinkii haddii aan ugu- bil lagula dabiibi lahaa oo bariis leh oo sokor leh oo saliid leh noo keeneen noona ballan qaadeen inay mar kastaba na siin doonaan Deeqdan la soo gaarsiiyey bukaanada xarunta Doctor Xabeeb ee magaalada Balad Xaawo ayaa wax badan u tari doonto.